فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah soo dhowaada dhegaystayaal qodobadan caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo sheegay inay xayiraad ka qaadeen garoonka diyaaradaha baardheere oo muddo u xirnaa xayiraad ay saartay dowladda federaalka shir jaraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta jubbaland ee baardheere ugu magacaaban tabashooyin ay ka soo gudbiyeen dowladda federaalka iyo qaabka ay xayiraadda ugu qaadeen ayaad dhegaysan doontaan wejiga labaad ee biyo kala qaadashada beelaha biyomaal iyo jareer weyne oo ka dhacday magaalada jamaame ee jubbada hoose kadib markii uu gaari jiirsiiyey nin u dhashay mid ka mid ah labadaasi beel xukunka maxkamadda islaamiga ah xog ku aadan shilka iyo waraysi aynu la yeelanay odayaasha labada beelood ayaad dhegaysan doontaan dhakhtarka indhaha ah howlo caafimaad maalinta berita ah ka bilaabay isbitaalka kunyabarrow ee shabeellaha hoose waraysi aynu la yeelanay oo ugu warramayo howlaha horyaala ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan banaanbax ka dhan ah dowladda norway oo ka dhacay magaalada oslo ee dalkaas kadib markii dowladdaas lagu eedeeyey inay si afduub ah hooyo soomaaliyeed ugu qaadatay wiilkeeda jaaliyadda soomaaliyeed ee norway oo si adag uga hadlay arrinkaasi ayaan idinsoo gudbin doonnaa xubnihii kala ahaa faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag aan ku horrayno wararka caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh waad mahadsan tahay maxamed ciise cali mas-uul sare oo ka mid ah dowladdii burburtay ee bashaar al asad ayaa isku dhiibay maamulka cusub ee ka jira dalka suuriya moxamed ashicre oo ah wasiirka hore arrimaha gudaha ee maamulkii lalaale ee bashaar al asad ayaa maanta isku dhiibay maamulka cusub ee talada waddanka suuriya gacanta ku haya warkan ayaa baahisay warbaahinta caalamka iyo kuwa ka soo baxa dalka suuriya iyadoona si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada caasimada u ah waddanka suuriya hadalheen xoogan ayaa ka dhalatay issoo dhibidda ninkan ka tirsanaa maamulkii hore ee dowladdii burburtay ee bashaar al asad muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si koox kooxa isku soo dhibayay askar iyo mas-uuliyiin ka baxsaday iyagoo aan dhig la qabto lahayn waddanka suuriya kuwaasoo ka tirsanaa maamulkii dhiigicabka ahaa ee nusqarni ku amartaagleynayay waddanka suuriya waxaana inta aan ka marnayn oo xusid mudan in maamulka cusub ee ka jira dalka suuriya ay gacanta ku dhigeen tiro dhowr jaraa ciidamo iyo saraakiil si dhuumaalaysi ah ku joogay waddanka suuriya kuwaas iyagoo aan taag lahayn oo kaabliyurar ah ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dowladda cusub ee ka talisa dalka suuriya iska horimaadyo saacada qaatay ayaa dhex maray ciidamada booliiska iyo ardayda jaamacadda hargeysa wararka ka imaanaya gobolka waqooyi ee uu ka arrimi oo maamul kala baxay somalilan ayaa ku warramaya in mudaaharaadyo ballaaran oo bilowday shalay gelinkii dambe kaasoo socday fiidnimadii ilaa iyo habeenkii xalay ayaa ka dhacay agagaarka jaamacadda hargeysa ilwareedyo ku sugan gudaha magaalada hargeysa ayaa warbaahinta u sheegay in banaanbaxyadan ay qaateen muddo saacado ah oo ay dhigeen ardayda wax ka barata jaamacadda oo ay ka gadoodeen lacago dheeraad ah maamulka somalilan ayaa boqolaal ciidamo booliis ah kusoo daabulay nawaaxiga jaamacadda hargeysa kuwaasoo rasaas noolnool oo indhala-aan ah oo dakaa qaaday ardayda cabashada ka ah lacagaha lagu kordhiyey waxaana halkaas ka dhacay iskahorimaad xoogan oo ay labada darafooda isku dareen muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada booliiska oo si arxandaraha rasaas ugu furaya arday fara badan oo dhooban gudaha iyo afaafka hore ee jaamacadda sidoo kale muuqaalka ayaa lagu arkaya ardayda oo difaacyo ka xirtay agaarka jaamacadda guntana dhiish isaga dhigay waxayna iska cabiyaan weerarkaay kusoo qaadeen ciidamada booliiska ee maamulka isku magacaabay somalilan muddadii uu socday mudaaharaadka waxaa gebi ahaanba joogsaday oo xirmay isku socodka gaadiidkii ku socdaalayay wadooyinka mara nawaaxiga jaamacadda hargeysa maamulka jaamacadda iyo xubno ka tirsan somalilan oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay jirin lacago la kordhiyey iyagoona si adag ugu goondiyay ardaydii cabanaysay kuna tilmaamay dad cadow ah ilaa iyo iminka ma jirto wax khasaare ahna soo gaaray oo ku aadan banaanbaxa ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan jaamacadda hargeysa hadalkaas kadib waxaa baraha bulshada si weyn u qabsatay oo lagu baahiyey waraaqad uu soo saaray maamulka jaamacadda taas oo ku qoran bishii lasoo dhaafay janaayo laba kun shan iyo labaatanka oo muujinaysa lacagaha xaddaafka ah ee lagu kordhiyay ardayda wax ka barata jaamacadda hargeysa banaanbaxa ay sameeyeen ardayda wax ka barata jaamacadda hargeysa ayaa imaanaya xilli ay sii adkaanayso duruufaha dhaqaale ee baahsan ee ka jira magaalada hargeysa gaar ahaan iyo guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay somalilan jaamacaddan lagu magacaabo hargeysa ayaa waxaa hoos tagtama gacanta ku haya maamulka somalilan oo maalmo ka hor ahayd markii lacago badan ku soo rogay shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha iyo bangiyada ka howlgala deegaanadaasi buuq iyo sawaxan ayaa ka dhashay lacago badan oo ay soo rogtay dowladda federaalka waxaa shalay muddo hakad ku jiray dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib markii xukuumadda villa soomaaliya dadkan ku soo rogtay lacago baad oo aad u fara badan kuwaasoo lagu sheegay inay yihiin canshuur lacagahan oo ah kuwa noocoodu cusub yahay ayaa dowladda federaalka ku soo rogtay dadka ka baxaya garoonka magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa ka soo degaya garoonka waxayna tilmaamtay dowladda federaalka in qofkiiba laga qaadi doono shan iyo afartan dollar oo ay ku sheegteen lagu siinayo buuq caafimaad warqadan ayaa ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa ahayd inay shalay ka dhaqangasho garoonka weyn ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya balse dadka ayaa taasi si weyn uga hor yimid waxayna keentay inuu buuqiyo hakad galo garoonka magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa goor dambe oo ka mid ah maanta ay ku qasbanaatay inay hadasho iyadoona markaan warqadeeda soo marisay waxa ay ugu yeeraan wasaaradda maaliyadda taasoo gebi ahaanba diiday oo gaashaanka u daruurtay warqadda ka soo baxday wasaaradda caafimaadka joojisayna inuu dhaqangal noqon doono go-aankii hore ee dowladda federaalka madaxda iyo wasiirada dowladda federaalka ayaa caan ku ah inay kala hadlaan kool kala jooga baadda dadka shacabka mid welibana waxa uu xusul duubayaa inuu jeebkiisa ku hubsado lacagaha laga soo qaaday dadka rayidka ugu dambayntii shil diyaaradeed oo khasaare dhaliya ayaa ka dhacay dalka south suudan tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaysa shil diyaaradeed oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed kaasoo ka dhacay koonfurta waddanka suudan shilkan ayaa dhacay saaka arbaceed saacaddu markay ku beegneed abaaru tobanka barqanimo diyaaradda shilka gasha ama burburta ayaa waxaa saarnaa tobannaan dad shacab rakaab ah sagaal iyo toban qof ayaa ku dhintay shilkan diyaaradeed oo ka dhacay degmada rubkona ee gobolka united ee dalka koonfurta suudan getweg bibliboth oo ah wasiirka warfaafiinta ee gobolka united ayaa xaqiijiyay in diyaaraddu ay dhacday saaka ee afar saac iyo bar isagoona sheegay in tirada dhimashada ay marayso sagaal iyo toban qof toddobai toban ka mid ahna ay ahaayeen shaqaalada shirkadda lagu magacaabo jig fog oo ay ku jiraan laba nin oo shiinees ah isagoona intaa ku daray wasiirka warfaafiinta in dadka shilka ka badbaaday ay ahaayeen laba qof muwaadin south suudani ah iyo mid hindi ah waxa uu intaa ku daray wasiirka in diyaaradda burburta ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan kuwa shidaalka soo saara oo ka amabaxay gobolka united kuna sii jeeday magaalada jubba oo ah caasimada ugu weyn ee dalkaas kadib markii ay shaqaynayeen muddo siddeed iyo labaatan maalmood ah diyaaradda ayaa waxaa saarnaa koob iyo labaatan qof sagaal iyo toban rakaab ah iyo laba duuliya ah wasiirka warfaafinta ayaa intaa ku daray wuxuuna yidhi sagaal iyo toban qof ayaa ku dhintay labana way ka badbaadeen shilkaasi balse way dhaawacmeen waxaana loo qaaday cisbitaalka si loo daaweeyo ayaa yidhi wasiirka warfaafinta ee koonfurta suudan wasiirka ayaa sheegay in faahfaahin dheeraada ay dib ka soo gudbin doonaan sawro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa diyaarad xamuul ah oo laba garab u kala jabtay taasoo ay ku xoonsan yihiin dad aad u fara badan oo ay ku jiraan ciidamada booliiska iyo kuwa debdemiska dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan aan dib idinkugu celiyo maxamed ciise iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhuwaxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhibaatooyin ka geysatay degmada baardheere ee gobolka gedo isagoona tilmaamay inay qaadeen xayiraaddii saarneed garoonka magaaladaas aadan maxamed axmed oo ah guddoomiyaha degmada baardheere ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland iyo ku-xigeenkiisa koowaad oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta degmada halkaas oo ay la wareegeen ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay dhibaato amni iyo mid bulsho ka geysatay degmada hadda wixii ka dambeeyana ay meesha ka saareen dhammaan nidaamkii hore waxaan taagan oon ka hadlaynaa xaruntii maamulka degmada baardheere ee dowlad goboleedka jubbaland labaatan iyo toddobadii bishii labiyo tobnaad baan degmadan waxaa la wareegay oo sifa sharci darree kuu la wareegay ee dowladda federaalka ee soomaaliya xubno ka mid ah bulshadiina waa layska horkeenay oo qabaa'iladii baa madaxa laysu geliyey garoonkii degmada baardheera waa xiran yahay oo waad aragteen yoonkii shalay ee ugu dambeysay waxaa geeriyooday ee, laba qof oo shacab ah halkii caafimaad loogu qaadi lahaa magaalada muqdisho iyo goobihii kale oo muhiim ah maadaama uu garoonkii xiran yahay caafimaad darray ugu geeriyoodeen degmada maanta laga bilaabo degmada waa amnigeeda annagaa gacanta ku hayno annagaa maamulkii sharciga ahaa haddii awalna gacanta ku hayay ah, haddana gacanta ku hayno maanta laga bilaabo waxaan rabnaa inaan halkan ka caddayna garoonkii degmada inuu furan yahay bulshada isku socodkeeda iyo cid kastoo danaynaysana ay dhoofi doonto kana soo degi doonto ee aysan jiri dooninna wax dana shakhsi ah iyo hadduu alla ku samata ogolyahay cid koox ah oo gooni ah oo u xirnaan doono inuusan jirin
dhibaato badan yaa degmadan baardheere ka dhacday oo run ahaantii aad iyo aad u foolxun in dadkii laysaga hor keenay qabaa'il qabaa'il in ciidamadii dowladda laisu adeegsaday oo layska hor keenay in ayla boorkii la xidhay iyadoo maaragtay ee, ujeeddada loo xidhayn ay tahay danaan shakhsiyadeed ee, taasna waxay ee, sababtay in amnigii magaaladu gacanta ka baxo in maaragtay ay bulshadii dhibaato ay ku mudato xidhitaanka aylaboorka sida guddoomiyaha uu sheegay dhibaato badan baa aylaboorkaas xidhaanshihiisa ka soo gaaray ee, bulshada baardheere ee, rag dad baa ku dhintay xanuunsanaa yoonkan xala ah oo loo waayey ee, diyaarad lagu qaado si loola gaaro maaragtay goob caafimaad oo arrin- ee, ee, xanuunkiisa wax ka qaban karto xanuunada wax ka qaban karto noo suura gashay inaan xaruntii degmada aan ku soo noqonno si dhib la'aana iyadoona xabad ka dhicin iyadoona khasaare ka dhicin ayaanu si nabadgelyaa ku nimid haddana annagii baa joogno maamul ahaan magaaladuna xaaladeeda way degan tahay wax dhibaataa kama jirato waxaa furan aylaboorkii maxaa la dhahaa degmada baardheere oo maaragtay ee, xirnaa muddadan bisha ah laga bilaabo saacaddan subax hadda aan joogno waa furan yahay aylaboorkii baardheere cid ilaahay uuntay oo hor istaagi karto iyo cid ilaahay uuntay oo maaragtay ee, ee, xanibi karta ama xanimaad ku samayn karta ma jirto mas-uuliyaddeeda annaguna saaran yahay amnigiisa annagaana insha allahu taala iyada wax ka qabanayno waxaan shirkadaha ee, diyaaradaha u sheegaynaa hadday muqdisho joogaan iyo hadday baardheer joogaanba inay sh- adeegga ay u hayeen bulshada ay u bilaabaan laga bilaabo maanta eelaboorkana uu furan yahay
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan maraynaa maalinta berito arbaco ah waxaa isbitaalka weyn ee kunya barrow ka shaqo bilaabaya dhakhtarka indhaha oo lagu magacaabo doctor abusamiira agaasimaha isbitaalka ayaa nooga warramay arrintan bismi lah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wcala ali wasaxbi wasalim Een, sida horta iclaamka hore oon maaragtay oon uga sheegnay ee, bulofulay bay shaqada kasoo bilaabatay maalintii sabtigii axaddii isniintii maanta oo talaada ahna waxay yimaadeen dhakhaatiirta kunyo barow hadda ay joogaan shaqadiina way bilaabatay beris waxay toos bilaabanaysaa maanta oo bisha ay shan tahay bishii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix oo ku aadan afartii bishii labaad laba kun iyo labaatan iyo shan oo maanta oo talaada ah ayay yimaadeen shaqadina waa bilaabatay wayna socotaa beritona toos bilaabanaysaa waxay qaban doonaa indhafiiqid iyo qaliin iyo xirista eh, maaragtay biyaha kombyuutar ookiyaal intaasay qaban doonaan muddadaas kolleyba een, waxaa la qorsheynayaa waxay ku xiran tahay shaqada shaqaday ku xiran tahay haddii baahi baahin had la arko shaqadii way socoraysaa gobolka waa gobol ballaaran dadku meelo fooga badan ka imaanayaan degmooyin badan way ka imaanayaan hadda maanta xataa dad waxay soo wacay oo jubbooyinka ka soo socda jubbooyinka ka soo socda soo wacay Waa marka waa la sugayaa dadkaas insha allah waxay ku xiran tahay marka dadka ayay ku xiran tahay shaqada waxay ku xiran tahay dadka dahada- marka in la baahi tiro bay noqonaysaa joogista marka waxay ku xiran tahay baahida dadkay ku xiran tahay insha allah isdawgelinta baalbahaba way socotay waxaan leeyahay dadka waa fursaddan waa fursad gaaban waxaan leeyahay marka fursaddaa gaaban ha laga faa'iidaysto insha allah wabilahi tawfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag munaasabad ka dhacday degmada jamaame oo goobjoog ay ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka beesha jareerweyne iyo beesha biyamaal iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa labada beelood waxay kala qaateen wejiga labaad diyada cunug u dhashay beesha jareerweyne oo ku dhintay shil gaari shilka ayaa ka dhacay tuulada beledul amiin kadib markii nin u dhashay beesha biyamaal uu gaari jiirsiiyey wiil yar oo dhaawac ahaan u dhintay maxkamadda islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa horey u xukuntay diyada boqol neef oo geel ah beesha jareerweyne ayaa horey u qaadatay qayb ka mid ah diyada qeybaha kalena maanta ayay qaadatay waxaana u haray hal qeyb oo lagu ballamay in la bixiyo bisha shawaal wariyaheena maxamed daahir ayaa wareystay odayaasha labada beel Umar maafo Ibrahim Umar ibraahim cumar wiilka geeriyooda ha Ura- Ibrahim Umar wiilkii geeriyooday wiilkaada waa ha meeqsan u jir toddoba jir waaya qaabka u geeriyooday gaari gaari yaa dhowe gaariyaad jiiray miya ha muxuu ahaa gaari gaari kamsoomka kooyay bay ahdo si halka u socday jamaa misan socdahay wadada ayuu ku jiray ha isbitaalka la soo qaaday miya isbitaalka lan qaaday haye dhaawac ahaan uu dhintay ha kamsooma la- inta jamaami lashaani Haya.
macnaha kombyuutar mahayna dhahan hanuun baabiinga la duri waqtigaas hal habiinga bilid aamo bari eh, hiraabtay jilwa lan qaaday jilibta haddii lan qaaday jilwa la jeeg raaji la saari macnaha meelka dhahay eh, kiliyaalka juku deeran lamada kili waqtigaasa ilaaha kheyronya meel lasiiyey daawi lasii irbadyaala la duri mayla dhahay haddii kaada qabato nin sheega macna mayla saare kombyuutar haddaa raaji la saar yahay kombyuutarkii amanti la saari macna ma saarne raaji amanti lakuwaysmi may nagatay ilaa kironya kaadi ihayte ma dhana kaada haddii qabato sheega la dhahay macna waqtasa la saare kombyuutar saas ayla iska kaadi cudurkan dhaleedkaasa ka bahi miilasa ka geeriyoodi maxaa hadda qaadatay marka lacagta waraagtaya inta baka jir ad qeyb yara iyo dhimantaad afar hadda beesada may ka dhimantay afar kun iyo boqol waad waraagta Hadda meeqaa gacanta ku hayd hadda toban kun iyo sagaal boqol oo doolar ah Ah, maxaa kaa dhima afar kun iyo boqol aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aabbaha dhalay wiilka geeriyooday waayahay suldaanka beesha jareerweyne ayaa markaan siinaya magaca suldaan maxamed cabdulaahi khamiis maanta insha allah oo bisha ay tahay shan bisha sideedaad waxaan u fadhinaa lacag diyo aan kala gadoomayno een, beesha biimaal lacagtaasoo dhan toban kun iyo sagaal boqol lacagtaas aan ka gadoonay beesha biimaal gacantiina ku jirta gacanteena ku jira- waa- waa haysana gacanteena ku jirtaa lacagtan sida ku heshay waxaan ku helnay qof la dilay wiil dhintay oo gaari jiiray oo gaarigii baldaamin ku dhex dilay kadibna wiilkii dhaawac uu dhintay diyadii loo xukumay boqol halada loo xukumay laba boqol iyo konton lacagtii hadda waxaa ka dhiman aslanba afar kun iyo boqol lacag ka dhiman goormaa laydin siinaya laydin ballan qaaday bisha soonfur kowdeeda sidee u aragtaan marka maasha allah xukun fiican waaye waa ku qanacsannahay Een, ilaah kitaabkiisa aan ku helnay cadaalada iyo sinaanta iyo qof baawur dilay oo cunug yar oo haddii lagu qaataan wax noogu cusub hadda noo noo kowa marka anaga horey looma arki jirin maya haddee kitaab maba haysan ma ma kitaab qaadana helna barnaamijka asaga ah walaalihiina biimaal ee diida bixiyey maxaad ku leedihiin Een, waxaan ku leenahay insha allah een, waa dad fiican waaye een, waa mahadsantihiin xaqil idinku laha insha allah waad iska bixiseen wax idinku dhiman allah idinka soo aruuriyo allah idinka keeno bisha soonfur kowdeeda Een, wa- meesha kasoo qaadan ilaahay bad- badal khayr qaba allah idin idin soo geliyo anaga waxaad nasiisaana loodamki waxda allah u barakeeyo alxamdulilah alxamdulilah suma alxamdulilah ilaahaba mahadle mahad nan kale le ma jiro mahad ilaahaya iskaleya maalantan oon hadda rogne jubbada hoose jamaame iyo ruugne anigoo ee ayub hasan ureyn shongol mafula iyo ka dhaladi marka mayna an fadhiine eh, maaragta eh, diyo qaadisho diyo oo noo dileena reer biimaal walaalahayno ayena iyo hadda un fadhiine waana ka dhammaysanaysa maasha allah ayaan ka dhammaysane aniyo walaalahayno hadda gacanta is haysane wal dhib ayaa manika dhiyane wal dagaal ayaana maka dhiyane mudda waa shalgaadane muddada haddi la deerena walaagii uuna ka lahaynene kuwareejiyana haddana wal kalana haddii ilaahay laka helona mudda shalgaadane haddii muddadaas la deero siinsiyaanene dhehena ununa ku waafaqni noloshaada diyasaan loo kala qaato hadda ka hor waagii burburka iyo dagaalada ma saarta indhaha ma arag alxamdulilaah ma aragne hadda ka hor ma aragne oo diyo la shalgaadido oo meellan fadhiye oo beel jariir weyne iyo qabaalada kale oo diyo la shalgaadido umrigay ma aragne laakiin inta wilaayada koyti ilaa iyo halahan alxamdulilaah wilaayada kamahasenda kitaabkii alla rabbi subxaanahu wa tacaala iya ka helni ka hor maba hel jirnaba maxaa la kala qaadan jira Eh, markii hore walla shalgaadidayba maki jiro laki dile adiba rooroyte duurkan rooroyte adi laki dili waana adi laki bursade rooroyte iyaas aragnay hadda geega kitaabka nin walba kitaabka marti ninka ayaa maki jiro nin walba kitaabkaas alla iyaa dhaxruuge kala dilaa daana loo raaci jira markii hore qofka haddii la dilo ba daana lan jirjire unubas aragnay ba qof oo habad la kudhubi oo haddana usul la bursado weliba haddana makla ka gaadidi hatas aragnay ilaahini waafajiyi maamulka islaamiga ee xukunkan fuliyey maxaad ku leedahay usoo jeedinaysa alxamdulilah alxamdulilah mahad iyo iskaleya wilaayada islaamiga khayr allah siiyo dhammaantaynu wilaayada ka tirsanno guul allah siiyo kan amal mase arag jirna wilaayada aad iyo aad inka du'aayoyno guul allah siiyo wilaayada waayahay en idaacadda alfurqan ayaad nagala socotaan en madasha kulanka ayaan ku guda jirnaa oo aan ku sugannahay dhinaca beesha jareerweyne waan aragnay ee diyada qaatay beesha biimaal diyada bixisay waxa garadkeeda iyo odayaasheeda ayaa halkan jooga iyaga ayaan ku holmarayaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعليه وصحبه وسلم anigoo ah suldaanka beesha bimaal suldaan axmed murmutaanow waxaa maanta halkan ku wareejinayaa lacag diyo oo muddo horena qayb laga soo baxshay qaybteeda labaad ayaan waxaan ku wareejinayaa beesha jareerweyne oo uu joogo suldaankeeda ama naqiibka macal maxamed suldaanka lacagtan ku wareejiyey waa toban kun iyo sagaal boqol tan u harsana waa afar kun iyo boqol muddada oo dhiman oo aan qabsanana waa bisha shawaal kowdeeda marka haddii ilaaha idmo walaalaha insha allah wixii maxkamadda islaamka ee u xukuntay qaybna horaan ugu wareejinay qaybna haddaan ku wareejinaynaa horay lacagta aad ugu wareejiseen imise bay ahayd tii horreysay waxay ahayd adi afartan halaad marka dhowr ba fadhigan waa kii labaad marka waa kii labaad marka hadda kii labaad aan waxaan ka bixinay toban kun iyo sagaal boqol marka xigtana insha allah waxaan ugu dhiman afar kun iyo boqol oo ayadana aan ballansannahay bishii soonfur kowdeeda haddii ilaahay idma insha allahu sidaan oo kale maalintaas gebagabada iyo gunaanadkana iclaamka iyo walaayadan insha allah waa ku casuumi doonaa oo u yeeri doonaa ilaahana ku mahadsan iyadoo uun soo gaarsiiyey xilli shareecada islaamka lagu kala baxayo haddii ilaahay uu ku- ama qof uu ka dilo ama gacan qof biniaadan ku sababo saddexda walxaad shareecada islaamka markii loo bandhigo dadkii ahludimka ahay ayaa waxaa laleeyahay saddexdaas mid kala doorta ciddii qisaas rabtana waa loo qisaasaa ciddii wax cafinaysana waa loo cafiyaa ciddii diya qaadanaysana way u bannaan tahay ilaahana siiyey marka ilaah ayaa ku mahadsan iyadoo aan xilligaas joogna hadda uma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo hurtay dhiig fara badan marka waxaan leenahay si guud waad mahadsan tihiin mana xasuusi kartaa shilka siduu ku dhacay haa shilka wuxuu ku dhacay wiil reerka ah oo ka yimid degmada jeeb gaari runaada watay oo dhexmaraya magaalada ama tuulada beled aamiin dhexdeeda ayaa waxaa si kama a ku soo baxay meel luuqa oga soo booday cunugan yar cunugii wuu jiiray markii uu jiiraa dee kala dambeynta jirta la ajligeeda ninkii ma soo cararin meel muu carrin wuu istaagay dadkii u yeertay wiilkii uu soo qaaday wuxuu soo haleeshiyey degmada jimcaamo hadda oo tuulada beled aamiin hadda magaalahaan ay hoos imaanayso markii halkan uu yimid kolley waxyar oo waxaa loo sameeyey maxaa ladhahay dhiig joojin iyo waxbaa loo sameeyey baahida markaas uu bukaanka qabana way ka weyneyd intii markaas uu helay marka mar labaad waa laisku tala darsaday cunugii waxaa loo celiyey degmada jilib oo markaas isbitaalaad lahayd degmadaa la geeyey aad intii holiisu lagu mashquulsanay cunugii waa naf keenay meesha ayuu ku geeriyooday bacdimaa uu geeriyooday ka bacdi cunugii waa lasoo qaaday waa la doogay labadii ahelaa fariistay markii ay fariisteen waa isxog wareysteen meeshii adiga duugtii wax ku kala qaateen ka bacdina ayagoo garbaha is haysto ayaa waxay soo aadeen maxkamadda shareecada islaamka maxkamadda ay imaadeen meeshii ayaa walaalkii wax baawurka jiirsay oo cunuga dilay meeshii ayaa waxaa lagu xukumay boqol halaad oo geela kadib boqol halaad maadaama wixii kama eedoo dii mukhafana eed caqaladii iska lahayn annaga ahayn si guddiyadii annaga soo qaadanay haddana waaba annaga wareejinayn En waayahay en suldaan xaydar en soo dhowow en suldaanka beelaha direed ee labada gobol en jubbada hoose iyo jubbada dhexe munaasabadan aan u joogno en diyada lagu kala qaadanayo maxaad ka leedahay bismillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هذا رتا إلهي سبحانه وتعالى وما تعلننا allihii haddana makanayay shareecada islaamka xukun dil ah diin lu kala qaadanayo allihiina gaarsiiyey suurtageliyey inaan kitaabkiisa laisku xukumo cadaalad loo maro allihiina gaarsiiya horta awal waa mahad celinaynaa waxaa kaloo mahadcelinaa xarakada guud oo juhdan ku bixisay inaa ummadan kitaabka isku xukunto dhiig badan u daadisay naftooda u hureen juhdi badan u bixiyeen aydina waxaa leenahay ilaahay haka abaalmariyo maanta waxaa lagu taagan yahay kitaabka ilaahay waxaan lagu gaaray juhdi culeys badan lagu bixiyey dhiig badan lasu daatay loo naafoobay dad naafa yihiinoo hadda guri ay u jiifaan qaarkooda saxaradooda dad iska qaadaayo waxay u mareen ilaahay haka abaalmariyee waxay u mareen in kitaabkan suurta galo oo dadkan lagu dhaqo yalla kitaabkiisa soo dejiyay in lagu dhaqmo dastuur iyo balaayo waxyaalihii aan soo marnay waxa la iloobi kara ma aha dhibkii aan soo marnay ilaahay naga cafiyey diidan oo hadda la kala qaatay nabadgel lagu kala qaatay kitaabka ilaahay lagu xukumay boqol halaad oo geel canugeero saqiir lagu qaatay iyo wixii aan soo marnay marka aad fiiriso waxaan leenahay horta dad badan oo jaahila ka geeyo ama waqtiga bahan dad ayeele waxaa leenahay ilaahay naga cafiyo wixii aan soo marnay dib loo maxaa ka xasuusataa adin wax ka xasuusta horta marxaladooyin badanaa lasoo maray hadda waktigii horta dowladii burbureyso maxamed siyaad barre oo militariga aheeday ninkiina dil waa la dilay ugu dambeyntiina waxay gaartay inaan dadka iyaga waxay kala qaqaataan waagii hore kuleelkii isku bilaab waa ka daayay waxaa soo gaarna marka burburkiia dhacay ninka waa la dilaa waxaa laisku qabsanaya xabadii lagu dilay xabadii lagu dilay waa nimankan hadda horteeda hadleena beesha reer jareer weyne waxay sheegeen waa sax nina waxaa la arkaa xabad lagu tiriyey shantii xabadoo lagu dhufti ina subaxdii haddana shantii xabad raalli ahaa shantiina lasiihnaa heer la yaraahda gaar waxaa kale xasuustaa degmadan hadda jamaam aan joogno markii dhibkii as dhacay oo laisku soo noqday la dhihi jiray mudda mogtaa wadanka qabiila ka dhaca mogtahay waa lagu kala baxay waxaa dhacday waxaa la dhihi jiray samaale ama u e c jabhadihii waaye waxaa dhacday beled amina nin lagu dilay oo gaal jecele hadda waa xasuustaa wiilal dhalinyara ay dileen odayaal hadda qaarkooda dhinteen qaar waayeel oo sariir fuule ay joogeen ani naftarkay raggaas waa ka mid ahaa koowaad waxaa xeer ah dhigan boqol iyo konton kun oo soomaali runtii boqol iyo konton kun oo soomaali ah cabdirahaay waa kay beled amina lagu dilay saas meeno marka waa xasuustaa walaahi bilaahi xeer waa la fadhiisa samaaldhan waa liskugu yimid wax maqa ma leh waxaa la yiray maxaa samaynaa boqol iyo konton qayn waa ka dhigana la yiri ninkii la dilo boqol iyo kontonkee la bilaabay mud waxaa ku socon ninkii la dilo boqol iyo konton boqol iyo konton gadaal waxay gaartay milyan laba boqol laba milyan iyo laba boqol waxbaa lagu daray waxbaa lagu daray waa la fadhiistay waxaa la yiri macquul maaha waxaaga dadka waa ilbaxay waxaa lagu daray milyan laba boqol iyadoo milyan laba boqol ay noo mareyso dhalatay xarakadan intaan ay bilaabeen inaa kitaabka wax lagu xukumo wixii ka dambeeya nasrigaan loo baxay wixii ka horreeyay malyan laba boqol ay ahayd suldaane labada beel maxaa u soo jeedinaysaa biimaal jareerweyn ee diyada kala qaatay maxaad kula dardaarmaysaa waxaa kala dardaarma horta nimcaas ilaahina gaarsiiya walow inaa ilaahay aan ku xamdino waa biimaal iyo jareerweyn waa dad isku jiro diris ah oo hadda deegaankan jamaame ama goshaan dhamma wada dego xeeb iyo gol wada degaan diris ah walaalo ah waxay soo mareen waa xasuustaan maanta waxay ku kala qaadahayni waa arkayn dad waxgarad eh waaye waxaa leenahay horta awalow ilaahay aa u naqanaya ilaahay horta muga ugu toobadkeenno mahad celin ilaahay ilaahay u mahad celino kadibna waxaa leenahay xarakada si guud xarakada u mahad celino u duceyno agarab istaagno waad ogtiin taariikhdii aan soo marnay kitaabkaas agarab siino maanta waxaa taaganaho oo tartiib wax lu kala qaatay qaayla la'aan hataa waa dhexmartay jareerweyn iyo biimaal naftarkooda waxbaa iska dileen markii runtaan sheegno way mogtahay wax waa iska dileen waxay soo mareen naftarkooda malyan iyo laba boqol oo soo mareen laba boqol aniga ruuxii goobjooga u ahaa maamulka islaami ka hor maamulka ka hore malyan iyo laba boqol al kala qaadanay waa la fadhiisanayay waa laisku soo gudbaayey meelal waa fadhiisanay jaama laisku amaanayay malyan laba boqol ay kala qaadan anagaa goobjoog u ahaa maanta in boqol halaad oo geel qayma uyinka tartiib oo raalli iskaga yihiin ay u bedesheen haddana ay ku kala qaateen waxaa leeyahay labada beelba ama jareerweyn ha noqda ama beesha biimaal baa noqotee suldaamintooda maadaama ay fadhaan iyo waxgaradkooda waxaa leeyahay ilaahay u toobadkeena gacanhan isqabsada xarakadana garab istaaga jihaadkana lagu gaaray dhiigga lahura lagu gaaray ka mid naqdaa leeyahay barwaaqadan bismillaah cabdifitaax xasan maxamed oo ah suldaanka beesha mudullood xokayaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka jubbada hoose waxaan u joognaa walaalaha jareerweyne iyo biimaal kala qaadanaya diyo oo muqafafa ah diyadaasoo hadda ka hor dhacday diyadaasoo haddana qayb ay ka qaateen wejiga labaad fiiska labaad ay ku qaadanayaan u joognaa sidee u dhacday munaasabadda munaasabad si heer sare ay u dhacday walaalihii xaq lahay wixii loo keena way ku qanceen walaalihii wax bixiyeenna way soo dadaaleenna waxay xaqii lagu lahay iska bixiyeen si hadda la sheegayna waxaan u dhiman wax yar waay waxayna qabsadeen laba bilood yar inay ku bixiyaan ku dhammaystiraa inta u dhiman maxaa ku leedahay kuwa in qayb u hartay iyo kuwa kale sugaya inay qaataan labada beel ee jiraroyn iyo biimaal maxaa kula dardaarmaysa waxaan kula dardaarmayaa marka hore ilaahay inay ku xamdiyaan ay ku shukriyaan maadaama nimcadan la gaaray ku dhaqankan shareecada islaamka lagu helay inay alla u mahad celiyaan kadibna xarakada shabaab almujaahidiin ay u mahad celiyaan maadaama dhaqankan ay dhaqangelisay inay waxaan lagu kala qaato kitaabkan wax lagu xukumo lagu qanco beesha jareerweyn waxaan leeyahay intanay dhimanan u sabra maadaama walaalihiin inta hore laba mar feyska hore feyska labaad nii keenaa inta dhiman waxyar ay yihiin inay intaas ku sabraan walaalaha biimaal waxaan leeyahay intaas soo dadaala intaas xaquniu leeyahan inaad iska bixisaan ku dadaala intaas yaroo dhiman u dhammaystirtiin walaalihiina jareerweyn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodob kale ayaa nugu soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إيه، إن شاء الله تعالى إيه، حلقة ذي عاوة هنكو قادنينا إيه، موسكا ama miraha muuska muuska wuxuu ka mid yahay miraha adduunka ugu caansan midab ahaanna aad ayuu u kala duwan yahay wuxuuna ka kooban yahay xaddi badan oo maadada fiberka la yidhaahdo ee caloosha socsiisa iyo maadada antioxidantaha la yidhaahdo jirka difaacda oo ka difaacda waxyaalaha soo weeraraya hadday ahaan lahaayeen jeermisyada iyo waxyaalaha bakteriyada jirka waxyeeleeya muuska waxa uu ka kooban yahay dhowr nafaqooyin oo muhiim ah ee jirka bani aadamka kaalin weyn ka qaata nafaqooyinka ama vitaminaadka laga helo muuska waxaa ka mid ah vitamin c-ga ayaa ka mid ah maadada potassiumka ee minerals ka mid ah ayaa ka mid ah vitamin b c-ga ka mid ah copper fiber tacaloosha socsiisa proteinka dufanta maadada magnesiumta iyo manganeska maadooyinka la yirahda ee mineralska ama macdinta ka mid ah ayaa laga helaa muuska marka faa'iidooyinka ama shaqada jirka bani aadamka u qabto waxaa ka mid ah inuu yareeyo wareega dhiigga ama dhiigga kacsan dadka uu hoos uga dhigo sidoo kale inuu ka hortago cudurada ku dhaca dhiigga sida stroga dhiigga oo maskaxda ku furma iyo waxyaalaha la midka ama dhiigga xinjireeya ee cudurka stroga la yiraahdo sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa levelka sokorta jirka bani aadamka dadka sokorta qaba ama dadka sokorta ay ku badan tahay ayuu hoos u dhigaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa xanuunada maskaxda ku dhaca iyo daalka iyo tabardarida iyo mataqaanaa wareerka iyo distresska ayuu hoos u dhigaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa calciumta qofka jirkiisa inay hoos u dhacdo ayuu ka hortagaa wuxuu yareeyaa boogta caloosha ama wuxuu hoos u dhigaa acidka hydrochloric acidka la yirahdo ee caloosha soo saarto ayuu hoos u dhigaa wuxuuna siiyaa energy badan iyo tamar badan ayuu bixiyaa dheefshiidka ayuu u fiican yahay boqolkiiba boqol wuxuu hoos u dhigaa miisaanka qofka kaalin weyn ayuu ka qaataa sidoo kale wuxuu firfircoono geliyaa shaqada wadnaha ayuu firfircoono geliyaa sidoo kale wuu hormarayaa caafimaadka kelyaha iyo isku socodka macdinta ama electrolyteska waxa la yiraahdo wuxuu u fiican yahay caafimaadka murqaha jirka bani aadamka sidoo kale wuxuu yareeyaa cholesteroolka ama dufanta dhiigga raacda ama subaga sidoo kale wuxuu la dagaalamaa waxyaalaha soo weerara jirka sida kansarka iyo cudurada la midka ah jirka soo weerara ee, wuxuu kaalin weyn ka qaataa aragga indhaha iyo difaaca indhaha inuu horumariyo Ee, intaas iyo in ka badan ayuu faa'iido u leeyahay jirka baniaadamka mooska ee aad iyo aad aa u mahadsantihin
ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla maraynaa magaalada oslo ee caasimada dalka norway waxaa ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas kuwaasoo ka cabanaya afduub lagu haysto wiil ay dhashay hooyo soomaaliyeed maariyo cabdi oo ah hooyo soomaali ah waxaa dhowr sannadood laga haystaa wiil ay iyadu dhashay kaasoo waqti xaadirka da' ahaan jira shan iyo toban sano dowladda norway ayaa horey ugu afduubatay wiilkan iyadoo xitaa loo diiday inay hooyadu aragto ilmaheeda dadka banaanbaxa isugu yimid ayaa sheegay inay garab taagan yihiin hooyada soomaaliyeed ayna doonayaan in wiilkeeda loo soo daayo oo iyada la siiyo dowladaha reer galbeedka ayaa waalidiinta muslimiinta carruurtooda kala wareega iyagoona ku candacooda inaan si wanaagsan loo korinaynin ama cadaadis lagu hayo waxaana loo geeyaa qoysas iyo hay-ado kristan ah kuwaasoo ku abaabiya wax ka hor imaanaya shareecada islaamka maanta meeshan waxaan isugu nimid inaan garab istaagno walaasheen maariya cabdi eh, oo ki- runtii arrin aad u xanuun badan ay la kulantay eh, oo ilmihii yaraa oo ay dhashay eh, laga qaatay eh, tirada dadka maanta meeshan joogo eh, aad bay u yar yihiin inkastoo dee minus digriigana uu lix marayo oo gacmo iyo golofsi la wada qabo Eh, oslo gudaheeda un waxaa waxaa degan sideed iyo t- toddoba iyo toban kun eh, above sideed iyo toban kun intaan in ka badan inaan soo mobilise garaynay ahayd oo isu soo baxno Eh, laakiinse waa u cudur daarayna walaalaheen kolley eh, waxaa la qorsheynayaa in eh, mudaharaadyo kale ay dhici doonaan laakiinse waxaa muhiim ah bulshada soomaaliyeed ee norway degan ama scandinavia ama yurub si guud maadaama ay ka maqan yihiin dalkooda hooyo inay isku duubmaan oo ay samaystaan dallado iyo ururado ay ku ilaashadaan xuquuqdooda dhaqankooda iyo luuqadooda maanta waxaan u soo bannaanbaxnay shacabweynahan bannaanka isugu yimid usturtingaha hortiisa in aannu la xanuunsanno hooyo wiilkeedii ka maqan yahay dhaxanta loo taagan yahay si xaqdarro ah oo bini'aadnimada ka baxsanna ilmaheedii ay kaga maqan yihiin waxaannu codsanaynaa shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool norge in loo soo celiyo hooyada sababtoo ah hooyo wax lagu beddeli kara ma jirto waana ka xunnahay waxaannu ka codsanaynaa dowladda norway iyo shacabka ummadda soomaaliyeed dhammaanba in la taageero maariyo oo lala xanuunsado lala dareemo xanuunka hooyanimo wax lagu beddeli karana ma garanayaan waxaa iskugu imaanay maariyo banaanbaxeeda walaasheen waa garab taagannahay anagoo soomaali oo dhan aa u wada imaanay hadduu ilaah yidhaahdo banaanbaxa dambe oo isku imaanayna ilaa ee walaasheen ee niyaddeedu u degto waa taagannahay maalin kaste assalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maanta walaasheen maariya u soo baxay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa waa hooyo soomaaliyeed xanuunkeeda waa xanuunkeenna insha allah intuu wiilkeeda uga soo noqonayana waxaan rajaynaynaa banaanbaxan banaanbax ka weyn inaan insha allah isugu nimaano asalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed oo ku nool waddanka norway oo maanta meel walba isaga soo baxay waxaan maanta usoo wada baxnay maxaan ku dhahay Maariya.
kawalaasheen maariya oo loo taqanana xanuunkeeda aan la dareemayno soomaali meel walba jooga waa usoo wada baxeen garabkeenaa taaganaha walaasheen waxaan leenaha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala ilmaheeda yarkaa u soo celiyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي